dabcan horta biyuhu haddii ay yaraadaan meel ay ku leexanayaan ma jirto arrintanna muxuu ahaay de dabcan weligaani marar badan annaga soomaaliya dhibaato bunoo keenayo fatahaadi iyo dhulkii oo qatarta markay biyuus ay bataan horaan soomaaliya nidaamaa jiri jiray iyo wixii naga baaba-ay ayaa wax isku dhaha laakiin xeerar caalamihaa jiro oo weliyada dalalka isaga gudba lagu maamulo etoobiya dabcan dee dalkaaga horumarsanin oo beerahaada ha waraabsanin dacwad maaha laakiin biyaha inay xirtaan iyo inay leexsadaan iyo muxuu ahaay dee meesha kuma jirto mana mana kala jeedayno wixii ayaan dhalo dacayna abaaray ahayde oo biyola-aanta kale weligaaba wataa biyaha wada maanta oo socda marka annaga iyo etoobiya arrimahaasi weli wax dagaalay iska hor imaanoo naga dhacay iyo hadda soomaaliya biyo weyto ku dhacday etoobiya biyihii leexsatay awgeed weli ma ayan dhicin